khudbadii uu maanta ka jeediyey masjidka madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soconaysa muddo koob iyo labaatan daqiiqa ayaa waxa uu guud ahaan uga hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay badda cas gaar ahaan is-afgaradkii bilowgii bishan ay wada gaareen somalilan iyo etoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn dowladda etoobiya ugu baaqay in ay ilaaliyaan xasiloonida labada dal iyo diris wanaagga islamarkaana ay joojiso adis ababa damaca ay og tahay in uusan u suurogeli doonin etoobiya soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayadoo isticmaar haysto ayadoon xor ahayn oo aan dowlad ahayn ayay dalkan qaadan weyday isku dayday isku dayday isku dayday markii ugu horreysay ma aha isku daygan taariikhda waa la garanayaa ilaa maxaa badda cas iyo meel u dhowma maaha banaadir iyo dhulkan inay etoobiya taarikh iyo boqortooyooyinkii hore soo aadeen oo meeshaan balcad agteeda meel ah ciidamadooda lagu jibiyo lagu celiyo ay dib u noqdeen baday raadinayeen dhul kuma yara etoobiya dhul waa qabtaa hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dejiyey sida u kala abuuray fursadaha kala siiyey adduunyadana in badanoo ka mida bad ma laha waana wada dhaqantaa waana wada nooshahay waana horu martay dal bad ma laha daraaddiisu u hormari waaye la yidhaha adduunka ma jiro sheekadaa etoobiya ma hormari karto bad la-aan wax jira ma ahan adduunyada bad ma wada leh waana nooshahay waana horu martaa waana socotaa madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyey waddamada taageerada diblomaasiyadeed u muujiya soomaaliya isagoo dhinaca kale dalalka qaatay dowrka dhexdhexaadnimada iyo kuwa aamusan u diray fariin culus dowladaha caalamka ee saaxiibada ah waa ku mahadsan yihiin kuwii soomaaliya midnimadeeda iyo xuduudaheeda iyo dhulkeeda iyo ilaalintiisa ee ka hadlay oona garab istaagay aad iyo aaday u mahadsan yihiin waa walaalo jira waa saaxiibo jira kuwa kale aamusan ee meelaha ku gagabanaya waxaan leeyahay walaalayaal ma dhacayso soomaaliya unbaad isku xumaan kartaane cid kale waxba uma dal kale dhulka soomaaliya ma sii kartaan kuma taageeri kartaan habartayna waa runteed aabbahayna waa runtiis kuwa leh waxaan leeyahay walaalayaal waxaasi ma jiraan dhulkan soomaaliya iska leh ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalkii madaxweynaha somalilan muuse biixi ee isaga ku dhex maray jabuuti iyo kaalintii uu ku lahaa madaxweyne cismaaciil cumar geelle dadka waqooyiga mar kale aan ku celiye ictiraafaan rabnaa gunaysotana yani waxa miiska saa maalin dhawaad jabuuti waxaan ka hadalnay ka mid ahayd ictiraafaan rabnaa waa waana dheheen annaguna midnimaan rabnaa aan dhahan aan ka wada hadalnaan dhahna bal midnimada iyo ictiraafka bal weliba ictiraafka noogu kaadiye adduunyada hadda waa isu sii socotaaye midnimada aan ka hadalno isma necbayn isma dhibsanayn isma dagaalayn iskuma qaylinayn islama buuqayn si walaaltinimoa oo maxaan ku idhahday latiifnimo ah ayaan u wada hadlayna odageenna ismaaciil cumar geelane wax uu nagu darsaday iyo waxuu naga bi'i ma jirano gogolowna sii fursadowna sii war bal wada hadla fursadayna siiyeen ma mudna maanta in oo maxaanku irahda waxyaaba qaarkood hadallada qaarkood meelaha lagu lagu lagu waxeeyo ma mudna madaxweynaha somalilan muuse biixi oo shalay ka hadlay hargeysa ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in la iibiyo dhulbadeed gaaraya labaatan kilomitir kaas beddelkeedana waxa uu sharaxaad ka bixiyey nuxurkii heshiiska addis ababa
qayb baa la iibiyo ama qashaysow ma aha sayacba xawshida laga iibiyasoo lama odhanin dhulka somalilan lama iibin karo madaxweyne ma iibin karo lamana iibin karo labada heshiiska qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay dowladda etoobiya dalki iyo dowladda somalilan waxay ku heshiiyeen kow inay dowladda etoobiya hesho dhul kira kira ah oo muddo laga heshiiyey oo cabarkiisa laga heshiiyo oo sharciga caalamka ee lagu kala kalaysta dhulalka iyo saldhiyada adduunka loo maro waxay oggolaanaysaa isla markaa dowladda etoobiya inay oggolaatay oo ay ictiraafto oo ay aqoonsiga somalilan dowladda koobaad ee caalamka ay noqoto ayay iyana heshiiskaa saxeexaysaa ay ku gelaysaa
ugu dambeyn soomaaliya ayaa heshay taageero diblomaasiyadeed oo xooggan iyadoo dowladaha ka hor yimid heshiiskaasi uu ka mid yahay dalka turkiga oo xalay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi lagu sheegay in la tixgeliyo madax bannaanida daleed ee soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho